munaasabad laka wareejiyay qalabka kalluunka lakadabadow iyo kan laka xanaanayow iyo wayba ku qayb galay gudoomiyaha degmada cabdiasiis ee gobolka banaadir madax ku dareerta cutubyada taakuleynta talyaaniga ee ururada iskaashitooyinka gobolka banaadir mas-uuliyiin kushal dareerta xubno iskaashitooyinka gobolka banaadir yaan ku mahadnagay cutubyada taakuleynta talyaaniga qalabkaiyo geeka laka wareejiye
xafladan quruxda badan leh ee maanta ay soo qabanqaabisay dalada horumarinta iskaashtooyinka in halkan ay ka dhacdana ay sababtay insha allah haddii alla idmo hay-adda ama cutubka talyaaniga ee loo yaqaano simig group sida halkaas ka muuqato waxaan ka mahad celinaynaa dowladda talyaaniga iyo mxuu ahaa ciidamadeeda xamar noo soomaaliya jooga siday u garab taagan yihiin dadka kalluumaysatada siday maxay ahaato kalluumaysatada kaliya maahayn ee soomaaliya oo dhan ay u garab taagan yihiin waxaan aada iyo aada ugu bogaadinayaa qabanqaabida cidda soo qabanqaabisay shirkan ha lahaado ee dad ajnabi ha lahaado dad soomaali ah iyo dhammaan intii u suurogelisay aada iyo aad baa umahadsantihiin ilaahay ha idinka ajarsiiyo ta kaleeto waxa weeyaan waa muhiim weyaan in training la qaato oo la qaato waxaa jooga macalimiin fara badan marka insha allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa-iidaysataan tababarkan idin bilaabanaya waxaan uga mahad celinaynaa group samage group data qolada talyaaniga oo bixinaysa fanka bixinaysa uga mahad celinaya iyo gobolka maarata banaadir oo qeyb ka ah isna wakiilka cutubka taakuleynta talyaaniga kabtan maxamuud xuseen mooge ya sheegay in qalabkan lonka tira galay in laga taageera kalluumaysatada soomaaliya dowladda soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka buluuga waxay xoog weyn saartay horumarinta dhinaca wax soo saarka kalluumaysiga taas iyadoo laga ambaqaadayo isla dowladda talyaaniga iyo dowladda soomaaliyeed xiriir wanaagsan ay leeyihiin sidaas oo kale ay dowladda talyaaniga iyo gobolka banaadirna xiriir wanaagsan ayay leeyihiin tababarka marka meeshaas ayuu ku taxluuqaa gaar ahaan sidee wax loogu qaban karaa kalluumaysatada yaryarka ah waybasaashaatoo hubno ku shal dareeray kalluumaysatada degmooyinka gobolka banaadir meelaseyn ku dareeray tababarkii eedin ay sidan ka faylayayoon iska ilaali koran waqtiyadiiyo ka jiran kalluumaysaga gudoomiyaha degmada cabdiasiis ee gobolka banaadir ya furtay tababarka weyna iyo faahfaahiday sababta tababarku xiligun hanka eedi sababta loogu qabanayana waxay tahay iyadoo ay ku taalla xeebta ugu weyn ee laga kulluumaysto kawaankii weynaa ee kalluunka malay kalluunka iyo dadka degan oo dad xadaariyiin ah oo multicultural ah oo faham badan u leh kalluumaysiga waxaan halkan uga mahadmahad celinayaa ciidanka talyaaniga simag oo wada shaqeyn ay naga dhexayso oo mar walba la shaqeeya gobolka banaadir degmooyinkiisa kala duwan siminaarkan waxaa loo furay maanta dad dumar u badan aniga si gooniyaan dumarka u siboodgareeya waana jeclay in la horumariyo marka qaabkaad usoo qaabayseen ood ugu ogolaateen in gabdhaha looga faa-iideeyo waxaan arkaa jaanis fiican inuu yahay waana noo furan yahay shirka waana idiin mahad celinaya